bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tasjiilaat alhudaa alislaamiya duubista cashiradaha diiniga alhudaa oo halkaynu kugu soo gudbinaya kitaab magaciisa la yidhaahdo usuulu sunna casharadiisa sideedaad oo inoo akhrinayo fadiilatu shaykh cabdinaasir xaaji axmed xafidahu llahu tacaala falyatafadal mashkuura usallii khalfa mastuuri lxaal qofka xaalkiisu asturan yaho aanan garanaynin waa lagu daba tukanaya waa nin qisaa maray soo marto masaajid baa ma intan cadan soo galay magaalo cadan la yidhaahdo oo yamanta ku taalla baan masaajid casirka anoo shandadayda wata baan soo gal markaasaan ku tukatay nin baa istaagay marka salaadii laga baxay markaasuu yidhi gaalka in lagu daba tukada salaadiisu ansixi mayso gaal haddii lagu tukada ansixi mayso salaadiisu u dhow jeeda dabayl wuuna uudisay buuq waa masaajid kacay macanaa ninkana waa gaal ina tujiyey fiqxumadiisa hadduu de muxuu ku daba tukanaya hadduu gaal yahay moogtahay tashadudku waa balaayo masaajidkaa la isqabsaday madaxa la isaga niman dhalinyaro ah oo aad ugu fara badan masaajidka buuxo qolowna agtaysa walba warraba oo se waxba is waraysanay waxay ahmee iyaga isaysto qaar waxay ninkani mawlid ku akhriyaado waa khuraafi istiqaasi lagayr lagu aaminsan yahay waa caynkaaso caynkaasoo kaasaa qaar leeyihin maxaa mee caynkaa maaha iyagoo sheekadii baan la baxay kaasa su-aal baan weydiye waxaan ku anaaba xujo ku noqday nimankii waxaan waxaan weydiinaya anigu hadda magaalada haddaan soo galayba masaajidkan haddaan soo galay horta ninkani haddii isagu haddaad adigu aaminsan tahay ninkani istiqaasa ligayr ilaa gayrka inuu bariyo dee inay ku daba tukanta mabahaba masaajid uga badan magaalada kan hadlay qudhiisu inagu masaajid inaga nashfadeeyo inaga kharibeeye hadduu aaminsanya inuu meesha ku tukado maayo meelkaynu aadee anugu se halka haddaan imid su-aal baan weydiinaya masaajid ku tukaday ninkana maan aqoon safarna waan ahay nin qiblada u jeedoon xiraabka ku jiraan ku daba tukadee saadayda ka warrama maxaa idinla tahay horta arrintaas waxay ku noqotay wallahi waa fajac oo dee moogtahay qofkii haddaadan garanaynin nin muslima oo qiblada u jeeda oo salaada casar afar ragcadood tukaday oo duub iyo cubaad u xidhan tahay yaa ku dirsan oo ku yidhi waxaad caabisay raadi marka waxaan marka waxay isla isla garanay isla saaray ninkaas inuu qaldanaa meesha ka hadlay wadaadkana ninkii u aaminsan inuu gaal yahay oo dee istiqaasi qayle u aaminsanay inuu ku daba tukada maaha marka macnaha waxaan ka wadaa hadduu qofku mastuurul xaal yahay oo aan xaalkiisa qofka la garanayn khaas adiga waxaan kugu filaa inaad ku daba tukatay uun qof masaaligaad imaamka ah saasuu sheeku leeyahay wlow صلىa خلفa مبتdعi ydcuuna إilى bidcati أw fasiqi ظاahir الفisq وhuw الإimaam الraatib aladi la yumkinu الصalaaة إila khalفhu kaإimaam الجuمعaةi والعidayni والimaam fi صalaaة xaji bcaraفa وnaxو ذalik faإna اlma'muuma yusalii khalفahu wuxuu leeyahay nin mubtadca hadduu ka daba tukado bidcadiisa ku yeedhaya ama faasiq fisqiisii daahirsaday imaamkii raatita auna u yahay meel kale aanu haysan oo jimco kale meeshi ma leh ama ciideenkii meel kale ma leh ama waaba xajki oo carafa meeshu dadku tujinaya taas wuxuu leeyahay waa lagu daba tukanaya cinda caamati salaf waalkhalaf saasuu leeyahay waa ibnu ciz alxanafi waman taraka aljumcata khalfa alimaam alfaajir fa huwa mubtadicun cinda akar culamaa imaamkii faajirka ah ee ninkii khamriga cabay ama caasiga ah ama wax dilayay ee maaragtay ummadda madaxda u ahaana in jimcii laga ninkii ka daba tagaa jimcaha gadaasha ka tagayna ku daba tukan maayo kaasi waxa weeyaan ninkaasi waa nin qaldanoo mubtadic weeye waayo saxaabadu kaanuu yusalluuna aljumcata khalfa ala'immati alfujaar walaa yuciiduuna kama kaana ibnu cumar yusallii khalfa alxajaaj ibni yuusuf soo ma aragti wuxuu leeyahay ibnu cumar wuxuu ku daba tukaday xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayuu ku daba tukaday anas ibnu maalikna sidoo kale waxay saxaabadu kale ku daba tukadeen weliid ibnu cuqba zamanka cuhmaan oo faasiqa oo khamriga cabi jiray oo xataa waxay ka soo naqliyaan salaad subax mar intuu tujiyey baaba isagoo darooga ah oo sakalaansan buu tujiyey warrinkii muxuuna tiri jiray mar buu maarad maydin ziyaadiye war wax ziyaada ma rabtan buu ya adu dee laxadiyo xajku waa laga ogay dee sharcadi waa taagan marka waxa weeyaan dee a'imadii bay ahaayeen madax buu ka yahay meeshii ayaa odhan kara iga ka leexo marka waxa weye saasay aheen oo waa lagu daba tukanayay wuxuu leeyahay cubaydullah ibnu cadiy markuu cusmaan soo galay markii cismaan nimankii dawaa'iftii daallada ay soo galeen isagoo maxsuura ayaa waxay ku yidhahdeen innaka imaamun caamatun in raggii mu'miniinta la hadladoo waxay yidhahdeen imaamkii caamkaa baad tahay wanazla bika maa nara waxaanu aragnaa kuu soo dhacay oo dee waa xisaar buu ku jiraa wayusallii lana imaamu fitna imaam fitnaa nimankii meesha soo galeen faatiniinta ah ayaa imaamnu ah wanataxaraj arrintaan dembi baanu ka baqaynaa faqaala asalaatu axsanu maa yacmalu naasu faida axsana الnaasu faaxsin macahum waida asaa'u fاjtanib isaa'atahum xadiiska bukhari ba wuri waxa dadku sameeyaan waxa u fiican salaada hadday salaada wanaajiyaan la tukada hadday xumeeyaana ijtanibi saacata xumaantooda ka dheero halkaasu ka baxda marka taa macnaheedu sheekhu halku hadlaya manhajka ahlusunna waljamaaca ninka madaxda ee faajir ma ahaade ninka bariga iska laysma hayee waa lagu daba tukanayaa waxa weeye arrintaa in laga baxa maaha oo ka warran haddaanu markaa ahayn imaamkii ama dee ninkii balasaafka ama ninkii gobolka haystay haddaanu ahayn ee un imaam caadi oo dee yahay markaa mubtadic u yahay iyadoo waa la kala qaadayaadoo haddii jumcihii meel kaloo lagu tukaday aanay jirin yani waa la iskaga daba tukan karaa bay leeyiin mar haddaan jumcihii dee qofku meel kale ku tukay waa salaad jamaaca ah jumcihii haddiise meel kale masaajid kale ay jiraan oo aan dee ahayn bidco ahayn kuwaas ku tukanaya kuwaas ku tukanaya oo taas markaa caynkaas noqonaysa oo markaanu imaamka ahayn وبالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك المصنف رحمه الله تعالى ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق عصى المسلمين ولو أن قد تجري مسائل كي أهل السنة والجماعة وكسو أوريي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رسالة وعليه ومن أحد ك خرج بها على إمام قف إمامة أو مدح كبحة من أئمة المسلمين إمام كأسو من أئمة المسلمين مسلمين تأئمة دي مدح وذكمدة وقد كان الناس والحال قد كان الناس ضدكنا يا هايان اجتمعوا وككل مي عليه كركيسا وأقروا له الصغي بالخلافة مدحتني ما الصغي بأي وجه كان وجهه دونه أو دعوك مدحتني مدحتني الله الصغي بالرضا رالي عن شاء الله وسقو أو مس بالغلبة كاد كان شيء حق قبسي الله وسقو قفك كبح فقد شق واد اللاعيي هذا الخارج قفك كبح إنك إمامك عصى المسلمين مسلمين تا مدنمدو دي أيو شاح شبيي وخالف الآثار أحاديث أيو خلافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك سقناتي fain maata hadduu dhinto alkhaariju qofkaa baxay ee imaamkii iyo muslimiintii la dagaalamay calayhi cala khuruujka hadduu ku dhinto maata waa dhintay miitatan jaahiliyatan geeri maxaan ku dhahay jaahiliyaa oo aan sidii sharciga waafaqsanayn ayuu qofkaasi ku dhintay buu leeyahay sheekhu wuxuu ka hadlaya waxa weeye qofkii baxay oo imaam a'immatulmuslimiin ka mida buu ku baxay qofkaasoo imaamnimadiisu ay sugan tahay oo duruqdeenu ka soo hadallay ama ikhtiyaar alxalli walcaqdi ay ku doorteen ha ahaato ama wilaayat alcahdi oo imaamkii ka horreeyey oo magacaabay ha ahaato ama halabo iyo ka adkaansho oo qabsaday oo dabeetana loo beecadii lala galay oo saa sharci ahaan loogu sugay ha ahaato haddii uu ku baxo imaamkii caynkaas ee sharciga ahaa qofkii ku baxee dagaalka ka hor yimaadaa qofkaasi waxa weeyaan midnimadii muslimiinta ayuu dilaaciyey waxaanu khilaafay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiida ka sugan marka hore way isku waafaqsan yihiin cumuuman dawaa'ifta oo dhammi hadduu imaamkaasi imaam cadliya yahay imaam caadila yahay dawaa'ifta oo dham ama khawaarijda ama muctasiladha ama ahlusunnadhahoo inaan lagu baxin way isku waafaqsan yihiin laakiin masalada halka waxaa keenay waxa weeyaan ahlu sunnaha dawaa'ifta kale ka duwan ee waciidiyada nimanka la yidhaahdo alwaciidiya man hum ya almuctazila walkhawaarij qolyahaas ayaa qaba raafidada qudheedu waa qabtaa oo shiicada ah hadduu yahay faajir ama uu caasi yahay oo kabaa'ir aljunuub mid ku dhacaya uu yahay waa lala dagaalamaya waan lagu baxaya bay leeyihin marka manhajka noocaas oo khawaarijta iyo ciidintu ay qabaan ayuu sheekhu ka digaya oo manhajka ahlu sunna inay khilaafsantay bu caddaynaya adiladeeda waxaa ka mid a maalan xadiidka man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahuhu falyasbir calayhi bu rasuulku yuri qofka ku arka amiirkiisa wuxuu kaanayo ha ku sabro fainahu man faaraqa aljamaaca shibran famaata famiitatuhu jaahiliyatun qofkii jamaacada ka baxa marka jamaacada macaanaheeda waxaa ka mid ah imaamka ummadda xukumaa jamaacadii ah imaamka iyo dadkiisa waa jamaaco sida manhajka naftiisa iyo ciddu ku socotaba jamaaco loo odhan karo wuxuu leeyahy xambal ibn isxaaq waktigii ninkii waasiq la odhan jiray uu haystay khilaafadii cabbaasiga uu ahaa raggii madaxda ahaa oo markii axmed ibn xambalna aad inta loo xidhay loo garaacayay in muqadimadana kusoo maray kitaabka iyo qisadii wuxuu dhex maray nimanka aimada ahaa ayaa nimankii fuqahada ahaa ee baqhdaad oo markaa arrintan aad uga xun raggii ahlu sunnaha ahaa ayaa axmed ibn xambal bay u yimaadeen yaa abaa cabdillaahi hada alamru qad tafaaqama wafasha arrinkii waa weynaaday oo waa faafay waxay u jeedaan bidcadan dadka lagu laynayo lagu khasbayo oo ah khalqu lqur'aan qur-aanku waa makhluuq buu ninkii boqorkaa laga dhaadhiciyu qaatay oo niman maaragtay culamaa u suu ah ayaa ka dhaadhiciyey manhajkaa ibtidaaca ah oo culimo badan ay yidhahaan waa ku gaaloobaya qofku kitaabkaa ilaahay oo hadalkaa ku qorani waa kalaamullah qur'aanku qofka yidhaha qur'aanku kalaamullaahi ma aha ee waa makhluuq oo sida cali iyo jaamac iyo geed iyo warfaay hebel loo abuuray baa qur-aankana u abuuran yahay oo waa shay makhluuqa qofkaasi waa kaafir baa ayma fara badanin sia laallakaa'e kitaabkiisa usuul ictiqaadi ahlusunna uu soo guurinayo ay salafkii qabeen marka wuxuu yidhi ninkaas arrintii weynaati marka waanu kuu nimi famaa famaa turiiduuna maxaad doonaysaan buu yidhi qaaluu an nushaawiraka fii anna lasna nardaa biimratihi walaa sulطaanihi waxaan kuu sheegaynaa inaan raalli ka ahayn oo ninkan madaxtinimadiisa iyo xukunkiisa inaanaan raalli ka ahayn macnaheedu waxa weeye ninkii inaan dagaal iyo jabhad lagu kiciyo oo abaab lagu kiciyo ayaan qabnaa wuu la dooday markaa abd isagoo yani axmed ibn xambal wuxuu ku yidhi calaykum binukrati fii quluubikum qalbigiina arrintaa ka naco ka inkira walaa takhlacuu yadan min aacatin aacaha ka bixina walaa tashuquu casa lmuslimiin muslimiintana midnimadooda ha burburinina jeexjeexina walaa tasfikuu dimaa'akum wa dimaaa almuslimiina macakum dhiiggiinana ha daadinina muslimiintiina dhiiggeeda ha daadinina unduruu fii caaqibati amrikum cibta dambe arrinkiina eega wasbiruu xataa yastariixa barun aw yustaraaxa min faajirin ilaa uu raaxaysto qofkii muiica ahaa kii faajirkaan laga raaxaysto yani way iman doontaa waxaad doonaysaa inu iska tegi doonaaye idinku muslimiinta u hogaaminina burbur iyo dhiig daata iyo fitana keenina saasula hadlay wamadow markii dambe anigaba usoo gallay buu yidhi aabbahay markaasaanu su'aal weydiinay yaabaa cabdillaahi haada cindaka sawaabun arrinta nimankan xambaarsayn ma wax saxaba in lagu baxo qaala laa haadaa khilaafu alaahaar allatii umirnaa fiiha bisabr mawqifka adag buu markaa axmed ibnu xambal tadbiiq ahaanna taasuu qaatay kitaabkana saas ayuu ku sheegay marka waxa weeyaan ahlusunna waljamaaca waxay qabaan qowlka muctamadka ah ee ninka xaakimkaee muslimka ah haddii uu faasiq noqdo oo daacadii u ka baxo oo waxyaaba waaweyn uu ku dhaco kabaa'irtii ah waxa weeyaan inaan lagu baxaynoo lala dagaalamaynin waayo mafsadada ka dhaalanaysa dhiigga daadanaya mashaakil ka imanaya iyo fawdada ayaa kasii daran oo callaama cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi oo alyamaani kitaabkiisa altankiil bima fi ta'niibi alkawhari min abaatil oo ninka kawharle ku radinayo wuxuu le mujaladka waa safxad afar iyo sagaashan waqad jaraba almuslimuuna alkhuruuja falam yaraw minhu ila shar muslimiintii waxay tajrubeeyeen taariikhdii hore qadiimka ahayd waaimada qaarkood baa yidhaahdeenba manhaj qadiim oo salafku lahaa buu ahaa laakiin ijmac baa ka dambeeya ay qaarkood sugayaan way tajrubeeyeen kubixitaanka lagu baxo imaamka waxaan shalayna kalamay kulmin markaasuu soo tacay cumaan baa lagu baxay buu yidhi markaasaa wixii loogaa ka dhashay ahlu jamal baa oo saxaabadii ka mid a baa ku baxay oo iyana iyagoo le xaq baan dalbaynaa wixii ka dhashay baa la ogaa oo waxaa asaasantay in khilaafatu nubuwa intay dhammaatay ay markii dambe ay soo baxday dawlatu bani umaya oo boqortooye qaab ku shaqaynaysa kale xusein ibnu cali iyo wixii maraybaa uu ka soo sheekiyey waqcatu xara oo ahlu madiine iyo ahlu shaam iyo wixii burburka dhacay madiine ka dhacay ee dagaalaaba uu ka sheekeeyey ibnulashcaf oo ku baxay cabdimalik ibn marwan iyo xajaaj iyo wixii dad ku dhintay ku leedo saciid ibnu juwayr xitaa markii dambe lagu dili doono waxa weeye buu ka sheekeeyey zayd ibnu cali oo nimankii maaragtay shiicada yidhahdaan waa ku hiilinaynaayeen abubakar iyo cumar ka baraa qaado way kaga baxeen oo dhibkiina soo gaarsiiyey buu ka sheekeeyey taariikh dheer buu dabada ka galay oo uu leeyahay markaa khuruuj kasta oo dhacay shar mooye wax natiija lagama gaarin saas darteed ba waxa weeyaan adilo fara badan bay leedahay kubixitaanka a'imatljawr inaanay bannaanayn waxaa laga daliishanaya xadiidka cubaada baayacnaa rasuula allahi sala allahu alay slam cala alsamci waاطaacati fi lcusri walyusri wاlmanshati wاlmakrahi wacala an laa nunaasica almra ahlahu إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ورسولك بيعة أنا بيعة كلا قلي إن أنا نكا مدحة لأمد حكومة أطيعنه حالة أدق iyo xaalada wanaagsan iyo maaragtay amarka aanan ku qabsan inaanu ku aragno gaalnimo cad mooyaan oo shuruud shan ah baa marka la helaa lagu bixi karaa aynu sheegi doono kufri cad ina aragtaan oo ilahay agtisaa xujo uga helisaan mooyaan waxaa ka mid ah xadiidka cawf bin maalik alashjaci oo uu yihi waxaan ka maqlay rasuulku isagoo leh khiyaarukum a'immatikum aladiina tuxibbuunahum wayuxibbuunakum khiyaaru a'immatikum a'immadiina waxaa idinku wanaagsan kuwa aad jeceshihiin iyaguna idin jecel watusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum oo aad u ducaynaysaan idinkuna iyaguna idiin ducaynaya washiraaru a'immatikum aladiina tubghiduunahum wayubghiduunakum madaxda idinku sharbadina waa kuwa aad idinkuna nacaysaan oo kaanaysaan iyaguna idin nacaya watalcanuunahum wayalcanuunakum idina aad nacdalaysaan idina nacdalaya qulnaa yaa rasuul afalaa nunaabidhum cinda dalika marka arrintu halkaa gaadho miyaanaan tuurayn oo markaa dee aanaan la dagaalamayn qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaada idinku dhex oogayaan la dagaalamaysaan saasuu markaa leeyahy rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh imaamu nawwi xadiidka markuu sharxinaya wuxuu leeyahay macnihiisu waxa weeye laa tunaasicuu wulaata alumuuri fii wilaayatihim walaa tactariduu calayhim ilaa an taraw minhum munkaran muxaqaqan taclamuunahu min qawaacid alislaam yacni hala doodina dadka madaxda madaxtinimada ku qabsanina oo ha ka hor imanina ilaa wax munkara oo xaqiiqaa oo shareecada aad dayluga helaysaan inaad heshaan mooyne fa idaa ra'aytum dalika faankiruu calayhim markaad arrintaa aragtaan ku diida oo weliba quuluu bilxaqi xaytu maa kuntum hadalka u dhaha waxu markaa ku aragtaanoo munkar ah saxa oo codka u sheega oo kala hadla oo u naseexeeya wa ama alkhuruuju calayhim wa qitaaluhum fa xaraamun biijmaci almuslimiin ama inaad ama inaad ku baxdaan oo la dagaalantaan waa xaaraan biijmaci almuslimiin muslimiintu waa ku ijmacsantay buu sheekhu leeyahy wain kaanuu fasaqatan aalimiin fasaqaba ha aadeen aalimiin ah oo xajaaj ibn yuusuf baad garanaysaa dulmiga uu galay uu dadlaayey oo lagu daba tukanayey oo aan laga hoosbaxaynin ra'yi ka hoosbaxayna markaa lagu eedeeyey wuxuu hi axaadiisu markaa tadaaharat ilaxaadiisu aad bay isu xoojisay qaabka ku timi sababta sababtana uu ka hadlay weliba loo diidayay ninkan in la casilo wa sababu cadami incizaali wa taxriimi alkhuruuji calayh ma yataratabu cala dalika min alfitan wa iraaqati addimaa wa fasaadi dati lbayn فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه waxyaabaha ka dhalanaya ee fitanta ee dhiigga daadanaya ah ee muslimiintu iskhilaafta ah yaa waxay ka weyn tahay maxaan ku dhahdaa ee casilitaanka la casilayo marka ha layska joogo wixii dhinkiisa ha wahaye baafiro saasoo kale ibnu taymiyana isna kaga hadlay fataawadiisa mujalladka shan iyo soddonaan safxadda labaatanka macnahaasoo kale u qeexay sidoo kale xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy ajmaca alfuqahaau calaa wujuubi taacati sulطaani almutagallib wاljihaadi macahu wa ana طaacatahu khayru min alkhuruuji calayh lima fii dalika min xaqni اdimaai wa taskiini اdamaa waxay fuqahadu ku ijmaaceen ninkii mutaqallibka ah ee meesha qabsay wataynu shalay soo sheegnay cibaarada naqligeeda in lala jihaadayo o la raacayo ninkaa qabsaday ummadda qabsaday ee adduunkii sugay maxaan ku dhahdaa daacadiisuna iyadaa ka khayr badan ku bixitaankiisa ayuu sheekhu leeyahy ibnuqayim baa isna saasoo kale leh naha nabiyu sala allahu alay wasalam can qitaali اlumaraa'i wاlkhuruuji cala a'ima wain daramuu wajaaru wuxuu rasuulku reebay umarada in lala dagaalamo oo lagu baxo haba dulmiyan oo jawra la yimaadeena maa aqaamu الsalaa intay salaada oogayaan saddan lidariicati اlfasaadi alcadiim iyadoo la awdayo wadadaa fasaadkee weyn والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشروع الآن وعيري وعكاسلا يا فتنتا يا دجالك عكاسلا يا كبعتانك أيا وحوي كبدي أنت صوت شير يعني إن لابد أيو نبكي سو يدبات أمة القوي آه مركوا إليه أي مضوا أهل السنة والجماعة مركا اللي هلوه shuruud shan a marka la helo markaasunbay bannaan tahay in lagu baxo oo shuruuddaasi maxay tahay shardiga koowaad waxa weeye horta marka horaysa inuu gaaloobo inuu gaaloobo oo diintii ka baxo waa qodob ta labaad waxa weeye kufrigaasi inuu yahay kufran sariixan waadixan laa lubsa fiih gaalnimo cad waan wax ishkaala iyo dheh ku jirin armuu saa u jeeday armaa warku saa ixtimaali karaa armaa hadalkaas aan la hubin wax layska hubsaday gaalnimo cad waa qodobka labaad an yakuuna daliilu hada alkufri waadixan min alkitaabi wasunna gaalnimadaas uu ninkaasi gaaloobay waa in looga hayaa kitaabka iyo sunnaha daliil cad saddexdaa shardi waxaa u daliila xadiidka ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan aye shardiga koowaad waa gaalnimo hagee laga qaadanaya kufran la socdo aye shardiga labaad wuxuu yidhi waa inuu ahaa sariix waadix yahay hagee laga qaatay bawaaxan waxaa shardiga saddexaad la yidhi waa in loo helaya daliil kitaabka iyo sunnaha tajiduuna yani maaragtay cindakum min allahi fiihi burhaan ilaahay xaggiisa daliil cad oo xujaab saasay ilahayd ilahay ma waa inaad tahay doonka aayaddaas buu khilaafay naska xadiidka buu ku gaaloobay imisaad ku haysa halkaa shardi saddex wujuud الbali- badiil almuslim aladi yaxullu maxallahu badiil muslima waa in la hayaa oo haddaad kan weeciso oo gaal kale ku habsado maxaa soo kordhay ya waa in badiil kaloo muslima la haya meesha la yihahdo hebel baa u diyaarsan oo la qotominaya meesha qabsanaya waay waayo dee meeshii gaalka riixo gaal kala keen waxaa weeye kudka guuro qanjo u guur wey waxaa shaneeya wujuud اlqudrati wاlاstiطaaca in awood iyo tamar loo hayo ninkan lagu weecin karo oo aan dhibaato badani weliba imane si hawl yar meesha looga xayuubiyo haddii marka hore eh, maaragtay eh, eh, si silmiya wax loo dhammayn karo iyadoo hadalba male oo tarawi yeelayo waxay la tahay cid kursi ku fadhidaa ciyaar kuma dhaqaaqdo haddii aanay taasi jirinna marka intaasoo shardi la helay shardiga kale mee jira wayn awood loo hayaa barbar loogu tuuray markiiba fattaquu llaha ma statactum baa ilahay yidhi ilahay waxaa ka cabsanaysaan intaad kartaan oo dee ninkii hadduu gaal yahay walan yajcala allahu cala almu'mini lkaafirina sabiilan baa la yidhi oo madaxu noqon kari maayo waa la iska weecinaya laakiin intoo dhan waa in la heli karaa oo isagoo meeshii haysta oo gaaloobay ciidankii muslimkana haystaa haddii la yahay war ninka waa gaalan ku qaadqaadna saaka oo markiiba intu kusoo jeesto intaasoo boqol ay ku dhimanayaan ku xasuuqmayaan oo lagu baaba'ayo wargaanimadaysa ha fadhiya bal intaynu wax u helayno bay noogu yarkaaji ilaa intaasu khaalad baa rugmanaysa oo in iskuma hubnayo in meesha laga takhalusayo tusaale maxaa kaa way soo martay ummadda islaamka xilligan aynu joogno mada hadda suuriya oo kale nimanka haysta ee madaxda ka ahaa waa niman gaala ah nusayriyaal iyo dadku ma yaqaaniin nusayriyo waa gaalo oo waa niman shiica daraf qayb ka mid ahoo bannaankii diinta ka jooga shacab dhan oo ahlu sunnaana way haystaan waxay ka yiri qolyaha markaa isqaadqaaday wakti sideetan iyo eh, waxay ahayd sideetan iyo labadii ayaa qolya maaragtay islaamiyiin baa yidhi alla ilahay war ninkan muxuu inoo haystaado mar waatay ku qaadqaadeen xamaa qisatu xamaa waxay la tahay waa la socotay marka aimadu waa joogaan culimmadu way ogaayeen ninkan muddo dheerna waa haystay inuu nusayri yahay waa la ogaa laakiin haddana ummadda o dhan baa u hoggaansanoo ciidanku haystaa waddanku haystaa haddii ilahay alla taabto ummaddu kumaadaya rag baa falaa taagtaagado markaasa canbakrata abiy masaajidi intaasoo kun intaasoo kun oo muslimay kumaadeen oo masaajid u duliyey diyaaraddu kusoo kuciyo baaba ka dhig shadra madra wixii khayra socday iyo wixii diinaya wixii dacwadaa ku baabaa arrin dhacdi bay marka isagoo gaala mararka qaarkood waxaa la ilaalin shuruudda haddii la ilaalin waayo gaalo gaal ma tahay sheego kaa saari mayse waa wey ummadda sii baabaynaysa waxna baad soo korin maysa markaa shuruudaha shanta ah baa la ilinaya sababta hadda keenaysa inaan lagu bixin ninkan daalimka ee faasiqa ah maxay sababtay xikmaddu maxay tahay xikmaddu waxa weeyaan shareecadu marka horeba waxay la timaadaa oo sh- ka mida qawaacidda sharciga ah waa jaءat lita- litaxsiili اlmasaalixi wa takmiiliha wa bidar'i اlmafaasidi wa taqliiliha sidaba shareecadu saas u banaysan tahay waxa weeye in masaalix ay keento shareecadu masaalixdii diinta ummadda inay u keento hadday masaalixda wada keeni kar keeni weydana ay ay- inay inay dhammaystirto ama mafaasidda oo mafaasidana ay baabi'iso haddii mafaasidda la wada riixi kari waayana in la yareeyo mafsadada in mafsadada la yareeyo haddaan la wada saari karay waa in la soo yareeyaa waa qaacida sharciga waxaa ka mid a qawaacida sharciga ah hadday laba mafsada kulmaan kubra iyo suqra mafsado weyn iyo mafsado yar oo aanay suuragal ahayn in labadaba laga wada tago maxaa la samaynaya ya mar haddaan laga wada tegar teer baa lagu dhacaya si taweyba meeshaan uga saaro warkama gadateen halka ninkan daalimka ee meesha haysta mafsada mafsada meesha jirta waa nin daalima oo ama seuba gaaloobay marka awooddiina muxuu dhamaystiraa iska dhicin lahaa ama waa mufsid oo muslim waayahay laakiin dadkiibuu gumaanada kanu dilayaa qaar buu xidhanayaa wuxuu doonu suu doon ugu shaqaysanaya ummadda waa mafsado soo mafsado maa taas mafsado kalaa taalla saa kale isxambaboor oo lagu qaadqaaday markaasaa intaasoo kun baa ku dhimatay oo waxa weeyaan nashaadkii ganacsi iyo tijaarigii baa joogsaday oo dacwad iyo khayrkii socda baa joogsaday oo waxawe intaasoo abriyaha ku dhammaatay oo waddooyinkii baa go'ay oo nahab iyo salb iyo tuug iyo mooryaan iyo dayd iyo baled wax baaran jirtay baa meel kasta faktay oo reer bawyaa ku leh somalida waxay ta ka sheekayn mayna waxayna haysata ya reer bawyaa ku leh taasaa soo baxday labadaa mafsado kee kee labada la ilaalinaya ya labada kee weyn ninkani waxoogaaba iska xidhxidhanayadoo qaar baa halkaa ka hadlay gudaha lay geeyo soomaalida middaa kaa wax ka bacdiyey middaasaa yidhi laakiin dacwaddii iyo khayrkii iyo diintii iyo nashaadkii iyo noloshii wixi o dhan baa socdaa marba munkarkuna oo iska soo dumayaa khayrkaa socda waana tay ahayd soan kama laakiin marka burburkaasi dhaco isna uu ciidankiisa adeegsado oo marka laysku laysku qaadqaado waxaan la mahadin baa ka soo baxaya burbur muslimkii oo burbura khilaaf muslimiinta dhexooda islaysa gaalo oo marka dambe qabsata gaalo marka dambe qabsata waxayna soo maraysa inaga maaha intaas nidaam baa jiray oo meesha ka dhisnaa in la bedela waa ku habboonayd oo kulligii anugu waxaan ahaa raggii ka fakada ee yaman tegay markii subaxii lag odaygii meesha laga saaray nin masriga i horreynay ii sheega markaasaan idhi maaratay sharaab caba ardadii meeshii aan isku kaa war alla keeno dhowr boqor riyaal baa laga cunay maalinta farax yani kaarqalaadu meesha ka tegey shuusha baxa wey dhigaa tegi maxaan ognahay maxaan garanayna masaakiin waxaan dee ninkii waktigaa jooga duruufaha noolaa baa garan karaa meef takyiirin u baahan tahay wuxuu in la bedelin u baahan tahay laakiin maynaan fahansanayn say wax ku imanayaan oo had iyo gooraan markaad qawaaciddan shareecada aad eegayso haddii la lumiyo qawaacidda sharciga ah ee manhaj ahlusuna la khilaafo waxaa imanaya waxaan la mahadin jabhado aan dhaamin qoladii meesha joogtay iyo tayaarkii islaamiga qudhis wax qayb qaatad oo ku boobay dadnacdu bay ka socotay baasho marunkan hadduu meesha ka tago mala waxaa la durduuranaya waa la islaajan la durduuranaya dee maxaa ka dhacay waa taas waa taa reer bawyaa kula dee wey adigaa ka sheekeynay dee taas waxaa laga dhalinyaradnaba hadda waxba ma ogaya wey haddun bay la kawsadeen laakiin raggii hore waxba ogahayn marka mashkiladdu waa shay waaqica oo dhab oo tajaarub ah waxaa la rabaa in la fahmo qawaacidda sharciga islaamka haddii la ilayo manhaj ahlusunna burbur baa iska yimaada oo waxaa ka mid a maalan baabkan ay soo gelaysa masaladan takyiirka ninka madaxda ee meesha haysta takyiirka lagu samaynayo waxay soo gelaysaa baabu alamru bilmacruuf annahy can lmunkar waxaana qawaaciddiisa ka mid a inahu laa yajuuzu izaalatu shari bima huwa asharu minhu bal yajibu dar'u shari bima yuziiluhu aw yakfiduhu waa qaacida muhima ma banaana shar in la zuuliyo oo wax ka shar badan lagu zuuliyo wax ka shar badan ibnu taymiya ka sheekayn jireen tataarkii oo dee ummaddii saa gumaadaya aya iyagoo halkan khamri ku cabayo arka markaas le sheekh khamri bay cabayeen ha cabeen waa fican ha cabeen iska cabeen daa faraag qaada waayo khamrigan la cabaa intuu sakhraansan yahay dhiiggii buu kaga mashquulay oo muslim dhiigga laga daadiyo iyo khamri la cabba kee fudud labada kee fudud iska cabeen khamri guri muslimiinta ka fakadeen haka tus war yaa ay ka cararay meesha taan idinku lay marka waxa weeyaan izaalatu shari bima huwa asharu minhu shar in la zuuliyo oo wax ka shar badan lagu zuuliyo ma banaana shareecada bal yajibu dar'u shari sharka in layska riixa ayaa waajiba bima yuziiluhu aw yakfidu haddadan wada zuulin karayn wuxuun ka yaree intaad sharkaas wax ka jafjafmayo cagta u dhig oo dacwaddan iyo khayrkan socday de ilaahay baan qadarine waxbaasaa u socday dacwadiyaabna baa waddanka ka socotay oo jaamacadihii gashay oo madaaristii gashay oo maxaan ku dhaha ilaa guryihii madaxda sare gashay khayr baas aysaga socotay dalka ummadda oo dhan baa mar keliya waxay u jeesatay kitaabka iyo sunna ay u jeesatay markaasaa waxay si kala marka wixii oo dhan waxay ku dambeeyeen raasna caaqib ay isu bedeshay arrintii marka haddii tartiibka waxay isaga socdaan takyiirku sidee si uu isaga imanaya tadriijiyan uu isaga imanayaaba waaya marka waxa weeyaan masaladaas saasuu sheekhu uga hadlay wuxuu yidhi waman walaa yaxilu qitaalu الsulطaani wala اlkhuruuju calayhi liaxadi min annaas walaa yaxilu ma banaana qitaalu الsulطaani sulطaanka in lala dagaalamo ma banaana madaxweynaha loo jeeda waddanka haysta wala اlkhuruuju calayhi iyo in laga baxo toora ma banaana liaxadin axad uu ku baxo axadkaasoo min annaas dadka ka mid a faman facala qofka sameeya daalika arrinkaas sameeya fa huwa kaasi mubtadicun waa qof mubtadica calaa gayri sunnati iyo waariiq waddadii iyo xaq iyo manhajkii ahlusunnaha waddadii wadda aan ahayn buu hayaa uu ku sugan yahay wadde saanu sheegnay laguna bixi maayo in dee shuruudaa la hela mooyaane aan soo sheegnay oo haddii ahlugaaro iyada ku dhawda waa soo dhawaatay ahay haddii aynan la fursanayn inay noqoto in xoog lagaga saarana waxay u baahantay tartiibtaa shanta qodba in la ilaaliyo ibn abilciz alxanafi oo taxaawiyaha sharxiya masalada maruu ka hadlaya wuxuu leeyahay wa amaa luzuumu aacatihim wainjaaru aacada in la laazimo haba dulmina sameeyeene faliannahu yataratabu cala alkhuruuji min aacatihim min almafaasidi adcaafa maa yaxsulu min jawrihi kubixitaanha lagu baxo oo aacada laga tago waxaa ka ratimaysa mafaasid aad u fara badan oo labalaab ah bal fi sabri calaa jawrihim takfiiru sayi'aat jawrka ay kugu samaynayaan ummadda ku hayaan loo dulqaato xumaha la iskaga tirtiraa wa mudaacafati ljri ujuuri ajarkana waa lagu badinaya faina allaha maa sallatahum calayna ila lifasaadi acmaalina ilaahay inaguma sallidin buu yidhi madaxya xun madax xun iyo xukaam xun ilaa innagaa xun ummadda xumaanteeda weeyaan wاljazaau min jinsi اlcamal qofkan waxaa lagu abaalmarinaya camalkiisa waxba yaynaan ka meesha fuushan maagine innagaa xun haddii nin xun layna saaray haddaynu wacannahay nin facan baa meesha fuuli lahaa وma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waa aayad ilaahay ka warramayo waxa idinku dhacaya oo waxaad kasbateen wax badan ilahay wuu dhaafaya awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum wakadalika nuwali bacd الظaalimiina bacضa bima kanuu yaksibuun hadal aad u fiican buu sheekhu albani masalada uu kaleeya wuxu uhi qultu wafii hada bayaanu lطariiqi اlkhalaasi min dulmi اlxukaam arrintaa waxaa ku cad buu yidhi waddada lagaga fakan karo dulmiga nimankaa xukaamta ah oo maxay tahay aladiina hum min jildatina kuwa innaga jidhkeenna o kale dee aan isku dadnahay wayatakallamuuna bialsinatina lugadeenna ku hadlaya oo innaga inaga mida oo madaxda inoo ah ee ummadda haysta ee lagu dhibay kuwaas sidaa looga takhallusayaan idiin sheegaya buu o maxay tahay wa huwa an yatuuba almuslimuuna ilaa rabbihim muslimiintu inay rabbigood toobad keenaan wayusaxixuu caqiidatahum caqiidadoodana ay saxaan wayurabbuu anfusahum naftooda ay tarbiyeeyaan waahlihim cala alislaami asaxiix islaamka saxiixa ay ku tarbiyeeyaan taxqiiqan liqowlihi tacaala ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim ninka allaamada baasaa u hadlay oo dawaday ku siinaya meeshay ka meeshay ka nooshahay ee aad ka bogsanayso kuu sheegaya oo ilahay baa maaragtay dee diinta rusuuq fi lcilmi dad kale baa wax kuu sheegay kusaxaya si wax u samayaan si wax loo bedelayo ee maaha si yaroo iska fudud iyo laablakac inaad markaa ku boodo maaha arinku marka wuxuu leeyahay aayaddaa u soo deliishado ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilahay qoom ma bedelo ilahay qoomku iyagoo naftooda isbedelaan halkaa weeya dawada buu leeyahy rag badan oo aimada ka hadlo xitaa maaragtay axmed ibnu xambal riwaayaadka laga soo naqlinaya waxaa ka mid a markay usoo jeediyeen kubixitaanka nimankii ee buqaata ahay meesha haystay subxaana allah addimaau addimaa laa araa dalika walaa aamuru bi war dhiiga war dhiiga iska jira war dhiiga joojiya buuti aad buu arrintaa maarata uga ilaaliyey markaasaa sawtan fitnada socota maaha sawtan dadka la fitnaynayo sawtan la isxidhaya dadka qaar bay ogolanayaan uma dacwaa soconaysa gaa la isu dhiibaya kaa la xidhaya kaa la dilaya waxba socon maayaan dacwun baad weligan hadhaysaan adeer way soconaysa dacwadda ilah baa laashanaya waa lagugu dilaya ha waa la isxidhaya ha waa waddadeediidi markaase axmed baa jawaabo wuxuu yidhi haadoo tani waxa fitnadan way jirtaa waa fitna khaas ah oo ummadda afraad ka mida lagu samaynayo laakiin wuxuu yidhi faidaa waqaca asayfu camat alfitnatu wanqaaca asuburu haddii si caam loo dagaalamo si caaman laysugu dhaco fitnadu ummadday camimaysaa waddooyinkuna way go'ayaan jidgooyaa dhacaysa waa la isbaaranaya waa la isbiraynaya ba'yaar baa dhacaya saas uga jawaabay sheekhu waqitaalu lusuusi wاlkhawaariji jaa'izun idaa caraduu lilrajuli fii nafsihi wamaalihi falaw an yuqaatila can nafsihi wamaalihi waqitaalu lusuusi tuugta la dagaalankeeda iyo walkhawaarij nimanka khawaarijta ahaa ee aimada ku baxaya la dagaalankoodu jaizu waa bannaanya waase goorma idaa waktiga caradu ay u banbaxaan lirajuli ninka ay u banbaxaan fii nafsihi naftiisa oo ay markaa doontaan iyo wamaali maalkiisa falow ninkii la doontay wuxuu xaqu leeyahay an yuqaatila inuu dagaalamo can nafsi nafsihi inuu dagaalamo difaaco iyo wamaali maalkiisa oo wayadfac canha u iska difaaco bikulli maa shay kulli yaqdiru awoodo waan ari wax koro iskaga dhiciyo sheekhu halkana wuxuu ka hadlayaa cid ay bannaantahay markaa dee in lala dagaalami karo oo ah maalan dee qofki isagoo muslimaad la dagaalami kartaa oo dagaalka meelaha ka- ka banaaya buu sheegayaa waxaa ka mid a maalan saailkii tuuggii oo kale tuuggii waa la dagaalamaya hadduu kusoo doonto dee waxa weeyaan maaragtay eh, waad ka dhicinaysa iska celinaysa ee isdhiibi maysa eh, qoorta iga gooran maysa tuugow ibaadho waa doon samee khawaarijta iyana way banaanta iyo tuugtu in lala dagaalamo jaa'iz buu ka cabiray waa jawaaz oo marka hore a'immada ahlu sunna waa isku khilaafsan yihiin nimankan khawaarijta la yidhaahda waa nimankan ka soo hadlaynay in badan kitaab gudihiisa ma muslim baa mise waa gaalo oo wuxuu leeyahy shekhu islam ibnu taymiya fa ina alummata muttafiqatun calaa dami alkhawaariji wainamaa tanaasacuu fi takfiirihim calaa qowlayni mashhuurayn way isku waafaqsan yihiin ummaddu ahlu sunnuhu in la ceebeeyo khawaarijta ay xun yihiin laakiin waxay isku khilaafeen ma gaala ma ku gaaloobeen waxay samaynayaan iyo istixlaalka dadka muslimiinta dhiigooda ay xalaashadeen mise waxa weeyaan gaala ma aha laba qowl baa jira في مذهب مالك يا أحمد ومذهب الشافعية أيضا نزاع في كفرهم أي مصاصي الغرام بيوت قالوا وحي لي مرتدين ويانا وإن لا دقال ابتداء بلغوا بلابو أي شرعها ويسود للشريع حديث ذو خويسرة ورسولك الله إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية حديث البخاري وري ننكا يددكيسو وعويان قرآن كي أخريان halkaa kalaxba ee dhuuntana u dhaafi maayo diintay ka baxayaan sidaa leebka uga dhex duso shaygu ugaa dhahay lagu riday uga dhex duso uga mur yidhaahdo caggar uga boodo bay diinta uga dhex boodaya waa ka deliishadeen oo xaafid ibnu xajar aymo badan buu soo guurinaya arrintaa qabay bukhaari baa ka mid raga gaalaysiiyey khawaarijta ibnu carabi eh, markuu kitaabka caaridat laxwadi tirmidi uu sharxinayo asaxiixu annahum kufaarun yamruquuna min alislaam waayo waxaa lii laaqtulannahum qatla caadin dilka caadna gaalimaa loo leynaya nin leeyahay taqiyudiina subka mutaakhiriinta ka mid oo shaaficiyada ah waa taqaaniina fataawidiisana wuxuu ku leeyahay arrintaas isna qabaado ixtaja man kafara alkhawaarij wa ghulaata alrawaafid bitakfiirihim aclaama asaxaaba litadamunihi takdiiba annabiyi sala allahu alay slam fi shahaadatihi lahum biljanna wuxuu leeyahay ninkii gaalaysiiyey khawaarij iyo raafido wuxuu ku gaalaysiinaya inay saxaabadii waaweynaan ay gaalaysiiyeen taasina waxay xambaarsan tahay beenin rasuulka markhaatigii janno uga markhaati kacay la beeniyey ka dhigantay qurankii baa la beeniyey wey marka macnihii wa hada cindii ixtijaajun saxiix buyi kaasi aniga waxaa agteeda ka tahay xujaysi maaragta sax laakiin jumhuur ahlu sunna waxay u badan yihiin inaanay gaalo ahay nimanku jumhuur ahlu sunna oo waxay leeyihin dee nimanka waa niman shahaadada tawxiidka la yimi waa niman arkaantii islaamka ku dhaqmaya wuxuu leeyahay ibn xajar dahaba akharu ahli usuul min ahli sunna ila ana alkhawaarij fusaaqun وإن حكم الإسلام يجري عليه وفساق لكن حكم الإسلام غير قدر صعدة وأيو لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وطيب قارسين أيانا تأويل فاسد إيه وهيستان أرنت أصلا مركا هيركا قارسيسي وهي مركا أركوت صور نقليان أو إليه مثلا دي إجماع علماء المسلمين بقى وهي كترنيان فرقة من فرق المسلمين waxaa lagu ijmacsan yahay koox kooxaha muslimiinta ka mida inay yihiin baa lagu ijmacsan yahay sida maalan khataabi oo kale ibn xajar uu ka soo noqlinaya ajmac culamaa almuslimiin cala ana alkhawaarija maca dalaalatihim firqatu min faraqi almuslimiin dalaal iyo baadil baa ku sugnaadeene waa koox ka mida kooxaha muslimiinta marka halkaasaa lala maray sidaa darteed baa wuxuu leeyahay la dagaalamkoodu waa jaa'iz ee waajib maaha oo gaala maaha ee waa dad islaama oo laakiin ahlu bidca oo in la dagaalay banaanta weli waqtigaa la dagaalamay waa goorma waa marka iyagu de waa kicay lahaa waxay ugu bilaabeen iyagu waxaad sameeyeen oo ilaahay wax sameeyeen oo dadkii laayeen lalama dagaalamin wuxuu leeyahy marka walaysa lahu uma sugnaanin kaa dagaalka loo baneeyey ee ama tuuggu soo waray ama khaarijiga la dagaalamayay ilaa waqtiga faaraquu ay firaaqeeyaan oo ka tagaan aw tarakuu amase ay ka tagaan an yatlubahum inuu dalbo oo dabagalo yani waxa weeye arrintaasi uma bannaana walaa yattabica aaahaarahum raadkoodana raaci maayo oo dabageli maayo laysa liaxadin axad uma sugnaanin inuu dabagalo oo raadcaysto ila alimaama imaamka mooyaane iyo ow amase wulaata almuslimiin muslimiinta dadka madaxda u ah halkana wuxuu ka hadlayaa waxaa weeye marka ay bannaan tahay maalan sideedaba qaacido caamad qabsanaysa adoo dadka lala dagaalay mar hadday muslim yihiin maalan tug baa ku soo weeraray gurigaa kusoo dhacay waxaad kaa caydhin karto waad samaynaysaa oo aad dad ku qaydqaydaysa ama ulay wax ku dhufdhato war inkaa dhacdo jeer xanuujiso laakiin kuma banaana macalle waxaad kula dagaalamaysa alashal falashal shayba shay uu ka fudud yahay oo saa isaga caydhiso uun oo aad maaragtay isaga erdaa la doonaya hadduu cararo caydhsan maysid ari qabtaa war qabtaa shay maarata tabagal maanta hor marada waxaa kaala maqnay yani inaad caydhsato waxbad ku caydhsato waa ti adoo aan dhaawacaya tawra intaad isla daba taagtaa te waka ama marka hore tee tubbaa isoo dhamiyaa xabad inta dhunta geysa qabad kaga siiso qaatil baa tahay maaha waxaas kaa socon maaya waxaa rabaa alaasal falaasal shayba shay ka fuudiya oo waxa weeyaan ee adigoo maxaan ku leeyahay xawl ku caydhin karaa inaad qaara raas ba raas madaxa ku bashaaqayso sax maaha haddii se aad aragta matalan ninkii waana kuu soo dhacay gurigaagana waa dhex joogaa baastooladii baa kogoraysay ama qoribu qudqab waad aragtay baashi dhuntu waa raasha hawl ma jirta markaa diyaargarow waa lagu hayaa dhuntaad dhigaysa adiguna dhuntaad geenaysa arrintu ka waa adigu kugu socdaa ninkani halaabkana kuma socdee waaya haddii uu markaa maradi xabad dhuntan waad ku ridaysaa oo dee daad dul mariso waad ku caydhinaysaa marka waxaa la doonaya inaad ka caydhiso haddii xitaa aad aragto inaa uu ku soo ridana oo aad aragto xabadda wiif bay naagtaada ka tidhi wadnaad kaga soo saaraysa marka yaanu kaaga horey marka ninka waa ku dilaya ninkaan adigu doonaya xaaladu waa saas marka dagaalku markuu nooca ay muslim yahay waa sidaas laba reer baa dagaalamaya qodaa lagu jiifsaday maaha inaad caydhsataan oo la caydhsada qodaa lagu jiifsaday dhaawacooda laysma raacin karo lama dili karo shareecada islaamka kii xoolahooda la qabtaa haniimo maaha waa haniimo inoo qaybsha maaha waa xoolo muslim waxa weeye waa la baxnaanaya qofkii la diya waa la qabanaya waa la haynaya saasay noqonaysa wax allaale wixii noocaas daa'ifo baaqiyada oo dawladda islamka ka fallagooda la dagaalamaya waa saas oo kale kooda carara la caydhsan maayo kooda maxaan ku dhahda adugu dawladda waxa loo ogol yahay oo keliya halkan soo kuu tilmaamay tuuggii iyo bidcigii ee maarata daa'ifada caynka inay iyagu dabagaal qabtaan oo markaa dee iyaga maamulkii haya waxa la doonaya iyagu markaa tallaabay ka qaadayaan oo wala qaadaya wala xidhaya maaragtay tallaabo kaloo ganaaxaya waxba la sii marinaya laakiin markuu fardigii mujtamaca ka mid ahaa isagu dagaalkii qabiil dagaal uu ku jiray oo kale haddii lasoo weeraro isdifaaciyey waxa weye axkaamtaasay yeelanaysa oo lama dhamaystiray xoolihiisu xalaal maaha ila akhirihi taas ku hadlaya inamaa low waxaa u sugnaaday an yadfaca can nafsihi naftiisa inuu difaaco fii maqaamihi daalika meesha uu taagan inu isku difaaco oo wayanwi uu niyoodo bijuhdihi dadaalkaas uu dagaalayo dee wax iska rabayo inuu niyeysto anlaa yaqtul axadan qofna inaanu diin niyeystaala doonaya bafiila daqaacida ahlu sunnadaasi doonaya waa dagaal nasiih ah oo nadiif ah mar haddii qofkan muslim yahay waxbaa loo xiirinaya maaha meesha u dambaysa inaad ka gaadhso mar haddii qofku la dagaalmi isnaya un qoorta ka goo gaalkaa la doonaya laysu hambayn gaala mar haddii laysayo jicin jix male oo waxa weye markaa dee xataa yuskana oo markaa dhiig yaro daadiyo laakin waxa wey mar haddii muslima la dagaalamayo xataa gaalka nafsi marka lasoo qabto qafaalay tahay waa lagu simaya ninka madaxda imaamka lagu simaya isaga talada leh mar haddii lasoo qafo gacanta lagu dhiga waa la daynaya waay marka waxa weeyaan wuxuu leeyahay wuxuu niyeysanayaa qofka muslimka ula dagaalamayo inaanu dilin buu niyeysanaya fain maata hadduu dhinto calaa yaday gacmihiisa hadduu ku dhinto fii dafcihi isdifaacidda awgeedna uu dhinto can nafsi nafsi uu difaacayay fi lmacrakati dagaal gudihiisa uu ku dhinto faabcad allahu lmaqtuula kaa maqtuulka la dilay markaa dee gardarada lahaa ilaahay waa fogeye kaa naar iyo meel baa isku fogeye oo macnaha dhiiggiisuna waa haduf adigii ninkii waa ku soo weeraray gurigaagii baa iska joogtay saa'il buu ahaa waa iska bambaanaysay iska celintii baa xabadii ku dhacday ama dee si unbay maaragtay naftu uga baxday ninkiis baa ku dilaye kow bay ka noqotay waa haduf dhiiggiisa wax allaale wax lagu sheeganaya ma jiro isagana meel baa ilahay ku fogeye fog oo tegi ninkaas galbey waayo inaan dhiiggiisa aan waxba laga qaadayna qaacido caamaa jirto maa tarataba cala alma'duuni falaysa bimadmuunin shay ma'duun oo lagu ogolaaday wixii ka ratima lama damaano qaado iska caabi shareecada kooba iska dhici baa lagu waa iska celi wixii ku dhinta markaa damaan mati damaano qaadi maysa damaano qaad male wain qutila haada kan haddii la dilo isdifaaciyey fii tilka alxaal xaaladda haddii lagu dilo wahuwa alxaal huwa yadfacu can nafsi nafsahu difaacaya iyo wamaalihi rajawtu lahu shahaada shahaada u rajaynaya oo dee xadiidku markaa dee ayaa jiray kamaa jaa fi laxaadiid sida axaadiida ku timi iyo wa jamiicu alaahaari fi haada sida ku timi adilada maaragtay dhammaanteed qofkii isagu isdifaacayey ee dagaalka ku jiray ee isaga lasoo gardaraystay qofkaas hadduu meesha goobta lagu dilo waxa weeye isagu waa waa shahiid ajarkaasu leeyahy oo xadiidkii abu hurayra ee fi saxiix muslim ku sugnaa jaa rajul ilaa rasuuli llahi sala alla alay slm baa rasuulka u yimi markaasuu wuxu uhi ya rasuul allah ara'ayta in jaaa rajulun bal ka waran haddii nin yimaado yuriidu ahda maali xoolaha inuga qaadu doonaya xoolahay xoolaha raba inuga qaado waa yimi faqaala laa tucdi maalak hasiin xoolahaag qaal ara'ayta in qatalanii hadduu idila ka warran in qaatalani hadduu ila dagaalamo ka warran qaala qaatilu la dagaalam qaala ara'ayta in qatalanii hadduu idila ka warran qaala fa anta shahiid shahiid baad tahay rasuulku yidhi qaala ara'ayta in qataltuhu bal ka warran haddaan dilo qaala huwa fi nnaar markaa fabacd allahu lmaqtuula meel sheeku ka leeyahay mid xun baa ilahi ku fogeeyey rajawta lahu shahaadana dee xadiidku ma ku socda awow labada dhinac uu ka ilaalinaya waayahay xadiidkan wuxuu ah man- man qutila duuna maali fahuwa shahiid qofka xoolihiisa kodi ku dhinta waa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiidu waman qutila duuna diini fahuwa shahiidu qabaa'ilka iska ilaaliya marka qaarkood ba intay duulaan qaadaan oo reer war soo dhacaan oo xoolihii xagga iska mariyaan oo qaybsadaan walkana xoolihiisa la jifa oo leeyahay difaac baan oo mujaahid baan ay kaaga soconaysa xoolaad soo dhacday xilli xoolaad dhacday daalin baata meesha fadhiya yani waa dhaqankaysan inuu taxu kulaysa sheekh waan uday mujaahid baan ahaa hadii anigu halkaan iska fadhiya lay soo doonto oo maxaa ka horreeyay doonto mar boqolaa dhaalimiin qolo waa madluumin mar boqolada lagu maqan yahay laguma xoolada la guranayo la laynayo ayaa madluumin kuwa kana waa dhaalimiin waa dhaalim iyo madluum jooji marka hore wax kan haddaa intaad soo dhacday oo xoolay qaybsateen oo hashaadii qaadatay oo xagga marsatay haddana idana kuwiga difaaca halka ku jiraan mujaahidna waan ahay socon maysa arrintaas marka waxa weeyaan adigu aan cidna gardaraysan oo halkaagaa iska jooga ama reer baa lagu dilayaa cidna maad maga- cidna maad gardaraysan kaas laga hadlay waay wuxuu yidhi inamaa umira biqitaalihi walam yu'mar biqatlihi inamaa umira waxaa la faray biqitaalihi la dagaalam iyo iska difaacid baa la amray walam yu'mar biqatlihi dilkiisasa lama farin la soco halkaa qitaal alqatlu waalqitaal farqi baa udhexeeya ayaa ka jawaabay hunaaka farqun bayna alqatli waalqitaal ee iska jira ya waa shicaar oo labada dhinaca hay labada dhinaca kabaysa marka macnaheedu maxay tahay ها يعني استدفاع دوي مكان هاي ديال بلغو بني بس كعلي سمع واستدفاع يسا قتل المعية ودلدي دل قال قال والله ديال اللي سمع وطول مشركين قال الله يسمع الله دوني ودلي وقال كما قتال يقتل تصبح حاجة ما قالوا لي شيخ إنما أمر بقتاله يعني معناه عويان قاتلك ف- تقاتله أنت يا ربي معناه عوي الدفاع إنه استدفاعه أي الله أمري ولم يؤمر بقتل دلك لما فعل مركا انت استدفاع دي دفاع كل انتو سيقال لي واسي اوتالات ليس كسو دونتي وذكرت سوما وايه وحي سايل ودم وعين كاور كي تطعمك كور اي waxaa jira waxyaa- xayawaan makhluuqaad dad leeyahay awr dad cunaa kusoo weerarada oo maaragtay rabo inuu madaxa ku jaaso hay maxaad yeelaysaa ya iska celi iska takhalusaysa wala itibaacihi raacistiisa lama amrin inuu dabagalo oo qofkii marka kaa tegey lama amrin walaa yujiizu walaa yujhizu weeye calayhi inuu ruux togo oo israaciyana lama farin in sulica haddii la legdo aw kaana jarixa mase u dhaawac yahay wuu legday inuu israaciyo markaa ruux togo markaa kawka siiyo ama u dhaawacisa dhamaystaa lama farin wain akhadahu hadduu qabtana asiiran xaaliyo mid qafaar ah falaysa lahuma sugan an yaqtula inuu dilo waa qofkii hadda ama bidciga ama ama rasulka ahaa waa qof kasta dagaalka yani gardaran oo maaragtay sharc oo muslim ah oo la dagaalamayso hadduu qabtana dili maayo walaa yuqiima calayhi alxad xadna ka oofin maayo oo xadkuna ma aha shay maaragtay afraadu iska leedo nin waliba anaa xad oofinaya siisoo qabta kana isnaysaan saa ka yeela maaha walaakin an yarfacu wuu kor yeelaya amrahu arrinkiisa ilaa man wallahu allah qofkii ilaahay xilka u dhiibay oo fa yaxkumu fiih markaasu xukumaya cidda madaxda loo geynaya waa ninkani waxaa sameeyey marka maxkamada la saaro xilka leego wakka halkaas ka baxaysa أهل انت اسكتنا بالله التوفيق سبحانك الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله شيخ علي رحمه الله تعالى يسوى لتيرنا أصوشي أهل السنة والجماعة isagoo tirinaya ayaa wuxuu leeyahay walaa nashhadu ka markhaati kici mayno calaa axadin axad korkii kuwa markhaati kici mayno axadkaasoo min ahli lqiblati ahlu qiblaha ka mid ah bicamalin bisababi camalin camal uu sameeyey dartii uga markici mayno camalkaasoo yacmal uu falay bijannatin janno uga markhaati kici mayno walaa naarin naarna uga markhaati kici mayno narjuu lisaalixi narjuu waan u rajaynaynaa jannadii lisaalixi qofkii wanaagsanaa wa nakhaafu calayhi waanuna u cabsanaynaa wanakaafu cala almusii'i kii dembiilaha ahaana ee xumaha sameeyeyna waa u cabsaynaa korkiisa almudnimi ee dembiilaha ahaa wanarjuu lahu waa u rajaynaynaa raxmat allah alla subxaanahu wa tacala naxariistiisana waa u rajaynaynaa wuxuu halkan ka hadlayaa ee dadka muslimiinta inaan qof mucayan ah oo dadka ka mid ah looga markhaati kacay inuu ahlu janno yahay wax daliil sheegay mooyaane qof muslimiinta ka mid a inaan naar looga markhaati kacaynin oo la odhanaynin hebel waa ahlu naar waa madhabka ahlusunna waljamaaca usuushooda caynkaas waa kii taxaawiduna lahaa walaa nunazilu axada minhum jannatan walaa naar yacni axad ka mid ah ee muslimiinta janno iyo naartoona dejin mayno oo hawl aanu leenahay maa marka masaladaas wixii ahluqibla abu halkan yidhi moogtahay ahluqiblow maxaa tahay ahluqibluhu waa dadka uun shareecada islaamka iltizaamay axkaamteeda oo qibladana u tukada oo aan islaamkiina ka burinoo dee wax naaqidoo diintii buriyan aan la imanayn dadka uun diinta ka mid ah ahluqiblaa lagu tirnayo muslimiinta ka mid a dawaa'ifta doonan baa haatee oo dee xadiidka waa kii ahaa man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim fii saxiix bukhari xadis kusugan qofka salaadayda tukada yani maaragtay qibladayda u jeesta dabiixadeeda cuna fahuwa muslim ama fadalika muslim lahu maa lana wa calayhi maa calayna marka qofkii caynkaas ahaa fulaan ama hebel jannana looga markhaati kici maayo cayntiisa naarna looga markhaati kici maayo laakiin calaa sabiili cumuum waxaa la odhanayaa kullu mu'minin fi ljanna wa kullu kaafirin fi nnaar qof kastoo mu'mini muxuu noqonayaa jannadu gelaya qof kastoo gaalixa u gelaya naartu u gelaya calaa sabiili cumuum marka masaladaas janno iyo naar in looga markhaati kacayo qofkii mucayanka ahaa waxaa ku jira saddex qowl baa ku jira sida uu maarata ibn abilciz markuu taxaawiya sharxinayo saddex qowl buu keenaya oo qowl waxa weeyaan inaan qof mucayan ah looga markhaati kacaynin oo la odhanayn fulanu fi ljanna ilaa wax daliil ku yimi mooyaane daliil sugan oo rasuul ka sugan maalan tusaale casharatu mubashariina biljanna tobankii jannada lagu bishaareeyey alxasan walxusaynu sayida shabaabi aljanna cukaasha ibnu muxsin waa badan yihin cabdillahi ibnu salaam rag badan baa rasuulku janno u sheegay ahlu bedr calaa sabiil cumuum baa qudhooda mogtay ahlu bedr ila waa koobnaayeen ya oo markuu ku lahaa cumar muxuu xadiidka xadiidka xaatir qisadiisi ya yaa xusta ay ay ahlu bedr wamaa yudriika lacala allaha qad iطalaca cala ahli bedr faqaala icmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum maxaa ku ogeysay ahlubedr in la yidhi maarata waxaa doontaan sameeya waa laydin naxariistay waa laydin dambi dhaafay marka waxa weeyaan looga markhaati kici maayo wax daliil qowlkaas wuxuu leeyahay wixii daliil cad loo haya mooyaane cid kale janno looga markhaati kici maayo ama naar oo sababtu waxay tahay dadkani acmaashay samaynayaan dee daahirkeedu acmaal wanaagsan bay ku jiraan qofkii muslimka waxbuu samaynayaa laakiin xaqiiqada dhabta adigu ma ogid xaqiiqada dhabta adigu ma ogid walidalika baa jihaad muslimiintu ay ku jireen ayaa nin muslimiinta ka midaba aada u dagaalamay wa fi lmuslimiina rajulu laa yadacu shaadatan walaa faadda mid goonni u fiigayna baajin maayo mid mujtamaca dhex taaganna dayn maayo mid walba waa nagta ku haya madxu ka goynaya markaasay uu raaca ilaa tabaca fadarabaha bisayfihi bu xadiidku ah markaasa rasuulka ilaahay ou ninka hebel la yidhaahdaa wuxuu sameeyey wax sameeyey oo kale ma jiraan innahu min ahli الnaar buu rasulku yidhi waa ahlu naarka markaa nin saxaabada ka mid aha yidhi bal ninkii baan dabagal ku sameeyey waan raadiyey waan dabagalay waan dabagalay waan dabagalay ninkii dhaawac baa soo gaadhay dhaawacii buu adkaysan kari waaya markaasuu intuu seeftiisii qaatay oo halkaa yani maaragtay laabta xawda intuu seeftii afka geliyey ay kor ugu rinqaday kaasaa seefti si fiican uga boodiy laanta oo gasho kow naftaa ka bootay markaasaan usoo warramay rasulka suu ku dambeeyey ninka qaatiu nafsi nafsi buu dilay alla soco hadabka isqarxinaya naftiisa kau kasinaya meesha ku dambaynaya inay khatar tahay naftiisiibuu ninkaasi dilay waxa weeye rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aley xadidka wuxuu ku khatimay ina arajula layacmalu camala ahli janna fii ma yabduu linnaas saxiix bukhari baa xadidku sugan yahay qofku wuu sameeyaa camalka ahlu jannaha sida dadka u muuqata ille waxbaa laga wax wanaagsan buu hayaa ninkaa jihaadaya gaaladii gumaadaya ee safkii muslimiinta ku jira ee khayrka wada wa fii ma yabduu linnaas lakin xaqiiqatu amrihi waxa weye arrintu way ka duwanta wainahu min ahli الnaar min ahli الnaar bu rasuulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah cuثmaan madcuun markuu dhintay waa tii lahayd gabadhii umulcalaa alansaariya waxay tii rasuulka ayaa noo soo galay markaasaan waxaan idhi abasaa'ib raximaka allahu yani abasaa'ib fashahaadatii calayka laqad akrama allahu calayka markhaatigaa ilaahay kaaga marakacaya waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacala ku maamuusada oo khayr ku siiyey markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi wamaa yudriiki ana allaha akramahu maxaa ku ogeysay ilaahay subxaana wa tacaala karaameeyey markaa iska aamusay laa adri biabi wa anta wa ummi ya rasuul allah markaasaa wuxuu yidhi rasuulku amaa cuثmaan faqad jaa'ahu wallahi alyaqiinu ninkii cuثmaan la odhanayey allan ku dhaartee yaqiintii baa u timi oo yaqiintaasi maxay tahay waa mawdka oo qoladii tihi wacbud rabbaka xataa yateeka alyaqiinu waa darajo la gaadho maxaad halkaa ku haysaa ya daliil cad baad haystaa dee yaqiinta rasuulku inuu fasiray yaqiintu waa geerida waxaa u timi yaqiinti geerida u timi buu rasuulku yidhi waayo marka wuxuu yidhi hadal dheer buu rasuulku ku hadlay wallaahi ma wallaahi maa adri wa ana rasuulu اllah maa yufcalu bi saas uu rasuulku salawatu ullahi wasalamu alayh ama rasuulka ilah wax lagu samayn doona garan maayo marka waxa weeyaan waxay leedahay haweenayaas fawallaahi laa uzaki axada bacdahu abada ninkaa dabadii kadib cid kale ma taskiyeyn hebel baa ahlujannaa iyo hebel baa seetana iyo hebel baa wanaagsan waxaan kamaan hadlin bay tiri oo ma la odhan karaa fulaanun shahiidun hebel waa shahiid hebelkii shahiide iyo ka warran iyada ha haye naxsabu kadalika walaa nuzika cala allahi axadan yani khayr o dhan markaad umaynaysa qofkaad ku odhanaysa naxsabu kadalika walaa nuzika cala allahi axadan laakiin shahaadada nafteedu inaad tahay waa shahiid macnaha waxaad ka markhaati kacdaynan maxay samaysay inuu yahay janna aduga markhaati ila shahiid waa fi janna sooma imam albukhaari wuu baabaysta wuxuu leehay baabun laa yaquulu fulanun shahiid yani la odhan maayo fulanun shahiid buu baabku keenay bukhaarigu adilana waa keenay cumar bn khataab baa wuxuu ka maqlay saxaabada oo leh bal waa shahiid bal waa shahiid markaasuu yidhi intuu kacay oo khudbeeyey buu yidhi wallaahu aclamu biman yuklamu fii sabiilihi wallaahu aclamu biman yustashhadu fi biman yastashhadu ama yustashhadu fii sabiilihi yani allah yaqaan qofkii lagu dhaawacay maaragtay jidka ilaahay allah yaqaan qofkii yani maaragtay ku shahaado qaatay sabiil jidka ilaahay marka arrintaa wuu diiday saa darteed baabkaa wuxuu taa ku keenay imam bukhaari adilana wuu keenaya iyo axaadiis waxaa jira oo kale maalan kaas waa qowl qowlka ay leedahay qowlka koowaad muxuu yahay wixii uun rasuulku ama daliil wata looga markhaati kacay inuu yahay maxay fi ljanna abubakar fi ljanna cumaru fi ljanna cuhmaanu fi ljanna rasulka yidhi soo ma qowl labaad baa wuxuu leeyahay sida ibn abilciz uu keenaya sharaxa ambiyada mooyaane cid kale looga markhaati kici maayo maxamed ibnu xanafiya ayuu nisbeeyey qowlka qowlka saddexaad wuxuu leeyahay waxaa looga markhaati kacayaa ciddii nusuustu u markhaati kacdayna waa looga markhaati kacaya inuu ahlujanno yahay laba qof oo caadilina qofka u markhaati kacaana oo labada dalaaf way noqon karta ama naar ama janno oo waxay daliishadeen markii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo fadhiya janaaze la soo mariyey markaasay ammaaneen asnaw calayha khayran markaasuu yihi wajabat markaas haddana waxaa la soo mariyey mid kale asnaw calayha sharan waxay ku magacaabeen oo ku tilmaameen oo ku ammaaneen shar markaasuu yihi wajabat cumar baa weydiiye rasuulka ilaahayow maa wajabat qaala asnaytum calayhi khayran fawajabat lahu ljanna wa hada asnaytum calayhi sharan fawajabat lahu nnaar antum shuhadaau llahi fi lard taa ammaan baa ujeejeediseen oo waxa weeyaan waxaad ku ammaantay in acmaal wanaagsan jannadii baa markaa u waajibtay taana waxaa ku ammaantay ku sheegteen shar naartii baa u waajibtay markhaatiyad ilahay baa tiri dhulka korkiisa ku sugnaa aduu axaadiidaasi daliishadeen laakiin qowlka raajixa masalada waa qowlkii hore oo haddii qof walba dee laba markhaati isaga furaan caynkaay waa caynkaa ciddii loo bushaareeyey jannadu markaa dee maxay miise oo gaar u leedahay xadiidkana waxaa laga jawaabayaa qaarkood aimada ku jawaabeen inay khaas ku tahay saxaabada oo kale antum shuhadaa ullahi fi lardi wujuhkana waa la tilmaamay marka waxa weeyaan arrintaas inaan looga markhaati kacaynin cid daliil sheege mooyaane cidna oo ka waran in la yidhaahdo almarxuumu lahu marxuumkii ilahay unaxari- kii ilahay unaxariistay iyo almakfuur lahu iyo soo mid un maadee tii bay soo gelaysaa ila markaad taado kii